alxamdu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wa bacd waxaan kusoo jirnay kitaabkii alraxbiya fii cilmi alfaraa'id waxaan soo gaarnay baabulxisaab baabulxisaab dhexdiisa ayaan ku jirnay wa khaasatan saddexdii asal oo cawlmi jirtay oo ahayd sita ithnaa cashar iyo arbaca o cishriin af saddexdaas asal oo cawlanta dhexdeeda ayaan ku jirnay marka waxaan dhammaynay sharaxa sibdulmaardiiniga sitada cawlkeeda waxaana ka bilaabaynaa casharkan ithnaa casharada cawlkeeda sharaxa sibdulmaadi maardiiniga dhexdiisa marka wuxuu yidhi wal ithnaa cashara asalka ithnaa cashara taquulu waa cawlantaa halaata maraatin saddex maray cawlantaa calaa tawaali lifraadi witirka is witirka isku xigxigidiisa ayayna ku cawlantaa witirka ku jira witirkaas isku xig siduu iskugu xigxigay ku u cawlantaa ilaa halaathata cashara soo ithnaa cashara ma ahayn witirka koowaadu ku xigaa waxaa weyn ilaa halaathata cashara ay u cawlantaa halaathata cashara waxaa ku xiga afar iyo toban waa shafci uma cawlanto wa ilaa khamsata cashara ay u cawlantaa waa witirka labada ku xiga khamsata cashara waxaa ku xiga sitata cashara waa shafci uma cawlanto wa ilaa sabcata cashara ayay u cawlantaa saddexdaas witri ayay u cawlantaa oo tirada isdheerka ah tirada isdheer intaasay u cawlantaa fa tacuula waa cawlantaa ilaa halaathata cashara saddex iyo toban ay u cawlantaa wadaalika mithaalkii ka bintayni waa laba gabdhood oo kale wa ummin hooyo iyo wa zawjinin masaladaas oo kale saddex iyo toban ay u cawlmi sababtoo ah bintayn waxay leeyihiin huluthaan umna farac waarithaa joogo sudus ay leedahay zawjna wuxuu leeyahay rubuc ilaa waxa weeyaan farac waarithaha jooge marka waxaad leedahay bintayn huluthaan ay leeyihiin maqrajkiisu waa halaatha umna sudus ay leeyihin maqrajkiisu waa sita maxaa ka dhexeeya sita iyo itnayn tadaakula ka dhexeeya sitada qaado cadadka badan qaado sitada adoo wata u tag zawjka rubuc uu leeyahay rubuc oo arbaco ah iyo maxaa ka dhexeeya sita waxaa ka dhexeeya tawaafuq binis mid niskiis oo arbacada niskeedoo kaleo labaa ku dhifo kan kaleoo kaamilo sitadiio kaamila ku dhifo laba haddii lix lagu dhufto waa labiyo toban saasay ku dhismi labiyo toban haddaad maagto u qaybi marka furuudda loo baahan yahay ama sihaamta loo baahan yahay iyo maalka maalkiyaa yar sababtoo ah bintayn waxay leeyihin huluthaan labiyo toban huluthaan waxa waa sideed markaa sideed siida ummadu waxay leedahay sudus sudusna labiyo toban sudus waxa waa labo toban weeye labaa soo hartay zawjku rubucuu leeyahay rubucuna labiyo tobanna rubuc waxa waa saddex marka hal sahmiyaa ka maqnaanaya hadday markay sidaas noqoto sahmigaasaad ku cawlin oo waxaad samayn furuuddaad isku darin sideed waxaa u baahan waxaa weyn bintaanka labana waxaa u baahan ummada waa toban zawjka oo saddex leh saddex iyo toban saddex iyo tobankaas oo sihaamtu taad maalka u qaybin marka saddex iyo toban ay u cawlmi wa ka zawjatin wa ummin wa uktin liummin oo kale weeye zawjatin waxay leedahay rubuc ilaa farac waarithu ma joogee umna waxay leedahay waxay leedahay sudus maxaa yeelay laba uktaa joogaan walaala tacadudaa jooga uktun liumminna sudus ay leedahay uktan likayrihaana nisay leedahay hadday shaqiiqa tahayna nisay leedahay hadday liabin tahayna waxay leedahay nis marka waxaad leedahay zawja rubuc ay leedahay umo sudus ay leedahay uktada liumina sudus ay leedahay laba sudus tamathula ka dhexeeya mid qaado uktada oo shaqiiqada ah ama li abin ah waa uktada likayriha nis ay leedahay niska iyo suduskana nisku wuxuu maqrajkiisu yahay ithnain ithnain iyo sitana tadaakula ka dhexeeya sitada qaado sitada iyo zawjada sahmigeeda oo ah rubuc maxaa ka dhexeeya tawaafuq binis nis mid niskiiskan kale ku dhifo waa labiyo toban labiyo toban markaad ku dhisto mas'alada haddaad kala maagto kala siisii dadkan sihaamtoodii ma dhama sihaamta waajibkaah loo baahanya iyo maalka maalkaa yar sababtoo ah zawjadu waxay leedahay rubuc labiyo toban rubuc waxaa u ah halaatha haddaad siido waxaa kuusoo horay sagaal sahmi um waxay leedahay sudus labiyo toban sudus waxa u ah labo markaad ka siido waxaa kuusoo horay toddoba sahmi uktada liummin sudus ayay leedahay markaad siido suduskeedii waa labe labiiyo toban sudus waxa waa labe shan ayaa kuusoo haray uqtada likayrihaa ah nisay leedahay labiiyo toban niskeedna waa lix mid hal saamiya ka dhimanaana sahmigaasa marka masalada lagu cawlin oo saddex iyo toban ayaa maalka loo qaybin wa ilaa khamsata casharana waa u cawlantaa masaladu oo labiiyo tobanka khamsata cashara waa u cawlmaa wadaalika mithaalkii ka bintayni oo kale weeye marka shan iyo toban ayay u cawlantaa saddex iyo tobanku waxa weyan ka bintayni wa zawjin wa abaweyni oo kale weeye wa abaweyni oo kale weeye marka shan iyo tobanay markaasna u cawlmi wa ilaa khamsata cashara ayay u cawlmi ka bintayni wa zawjin wa abaweyni oo kale markaa fiiri bintayn waxay leeyihiin huluthaan zawjna wuxuu leeyahay rubuc ilaa farc waarihaha jooge abaweyn labada aabbe iyo hooyo labadooda mid kastaaba sudus uu leeyahay ilaa farc waarihaha jooge marka waxaad leedahay masalada maxaa lagu dhisin bintayn thuluthaan ay leeyihiin thuluthaan makrajkiisuna waa thalaatha abaweynku laba sudus ay leeyihiin labada sudus waxaa ka dhexeeya tabaathula hal sudus qaado thuluthka thuluthaanka makrajkiisa oo thalaathana iyo sitadana tadaakhula ka dhexeeya sitada qaado zawjka oo rubuc leh rubucna ma makrajkiisu waa arbaca arbacada iyo sitada maxaa ka dhexeeya dhe marka arbaca iyo sita waxaa ka dhexeeya tawaafuq binis mid niskiis midka kale ku dhufo labiiyo tobanay noqon hadaad marka labiiyo toban inaad ka qaybido doonto kuu qaybsami meh oo sihaantan waajibta iyo maalka maalkaa yar oo waxa weeyaan bintain waxay leeyihiin thuluthaan labiiyo toban thuluthaan waxa u ah sideed sideed sii gabdha zawjku wuxuu leeyahay rubuc labiiyo toban rubuc waxa u ah saddex saddex sii koob iyo toban sahmi hal sahmiyaa soo haray labada waalido abaweynka mid walbaana laba sahmi u baahan yahi oo afar sahmiyaa loo baahan yahi hal sahmiyaad haydaana marka saddex sahmiyaa kaa dhima saddexdaas ku daro ku cawloo labiiyo tobanaa la joogaye maalka labiiyo toban ha u qaybine sihaamtan intaad tiridid masalada asalkeedii ka dhig bintayn sideed ay u baahan yihiin abaweynkana midba labuu u baahan yahi oo laba sahmiyuu leeyahay waa labiiyo toban zawjkuna rubucuu u baahan yahay waana saddex shan iyo toban weeye sihaamta loo baahan yahay maalka shan iyo toban u qaybi shan iyo toban meelood inta ka dhigtid halkaas ka qaybi marka shan iyo toban saasay ugu cawlantaa wa ka zawjatin wa uktayni liummin wa uktayni likayriha oo kale weeye zawje waxay leedahay rubuc maxaa ile farc waarisa ma joogo uqta uqtayn liummin thuluthay leeyihiin uqtayn liqayriha liqayriha waxa weeyaan ama waa shaqiiqataan ama waa liabin waana isku mid thuluthaan ay leeyihiin marka waxaad leedahay zawjada rubuc ay leedahay uqta uqtayn liummin thuluthay leeyihiin thuluth makrajkiisu waa thalaatha uktayni liqayrihana thuluthaan ay leeyihiin makrajkiis makrajka thuluthaankana waa thalaatha marka thalaathay thalaatha tamaahula ka dhexeeya hal thalaatha qaado zawjada sahmigeeda oo rubuca makrajkiisu waa arbaca arbaca iyo thalaatha maxaa ka dhexeeya tabaayuna ka dhexeeya saddex afar ku dhufo waa labiyo toban labiyo tobanka marka hadaad ka qaybi doon ka qaybi tagto kuu qaybsami me maxaa ilahy sihaamta waajibta iyo maalka sihaamta badan waxaa badan sihaamta saas weeye maalkaa yar sababtoo zawjadu waxay u baahan tahay saddex ay leedahay uqtayn liumminna rubuc ay leeyihiin labiyo toban rubceedna may rubuc ma lehe waxay leeyihiin thuluth labiyo toban thuludkeedna waa afar isku dar toddoba weeye uqtayn likayrihaa waxa weeya thuluthaan ay leeyihin labiyo toban thuluthaankeedna waa sideed sideed iyo toddoba isku dar shan iyo toban sahmiyaa loo bahanya labiyo toban sahmina noqod marka shan iyo tobankan sahmi asal ka dhig oo maalka waxaad u kala goydaa shan iyo toban sahmi wa ilaa sabcata casharana waa u cawlantaa labiiyo tobanka ka zawjatin wa ummin wa waladayha wa uqtaynin likayriha oo kale zawja waayahay farac waaritha ma jooga waxay leedahay rubuc umna waxa weya walaalo tacadudaa joogay sudus ay leedahay waladayha thuluth ay leeyihiin uqtayni likayriha oo aan waxa wey liqayriha waxaa loola jeedaa waa ama ku aabiyo hooy ama waa ku aabi waxa weeye waxay leeyihin thuluthaan marka zawjada faradkeeda oo ah rubuca makrajkiisu waa arbaca umna sahmigeeda oo ah sita makrajke oo sudus ah makrajkiisu waa sita waladayhaa waladul umka waxa weeyaan sahmigoodu waa thuluth makrajkiisu waa thalaatha uqtaynka likayrihaana sahmigoodu waa thuluthaan ay leeyihiin makrajkiisuna waa thalaatha labada thalaatha mid qaado midkaas aad sidato iyo hooyada sahmigeeda oo si oo sudus oo site makhrajkiisu yahay tadaakhula ka dhexeeya sitada iska qaado faradka zawjada makrajka uu ka soo baxo oo ah arbacada iyo sitada makrajkeed maqraj suduska makrajkiisa oo site ah labadaas maxaa ka dhexeeya dhe tawaafuq binisa ka dhexeeya mid niskiis midka kale ku dhufo labiiyo toban ay ku dhismay masaladu labiiyo toban marka sihaamta waajibto loo baahan yahy labiiyo toban waa ka badan yahi oo haddaad u qaybi tiraahdo waxaa kaa dhimanaanaa shan sahmi sababtoo ah sihaamta loo bahanya waxa weye zawjadu rubacay leedaha labiiyo toban rubceed waa saddex umna sudusay leedahay labiiyo toban suduskeedna waa labo ku dar saddex waa shan waladal umka waxay leeyihiin thuluth labiiyo toban thuluth waxa waa afar afar haddaad ku darto shan waa sagaal uktayni ligayrihaa thuluthaan ay leeyihiin sideed weeye labiiyo toban waxa weeyaan thuluthaankeed waa sideed sideed iyo sagaal isku dar marka waa toddoba iyo toban sahmiya loo baahanya marka waxaad samaynaya toddoba iyo tobankaas sahmiyaad masalada asal uga dhiginoo toddoba iyo tobankaas ayaad u qaybin maalka markaasaad u qaybin wakajadatayni laba ayeeyoo kale weeye iyo wa halaati zawjaatin saddex zawjo iyo wa arbaca akhawaatin liummin iyo wa thamaani akhawaatin liabaweyni ow liabin kana waxa weyan jadatayni laba ayeeyo ayeeyo haddee faradkeedu waaba iska sudus wax kale ma aha labada ayeeyo hal sudus ay wada leeyihin wax kale ayaga ma laha wa halaati zawjaatin saddex zawjo saddexda zawjana rubacay wada leeyihin ilaa farac waaritha ma jooge halka rubacay wada qaybsanayaan arbaca akhawaatin liummin thuluthaan ay leeyihiin wa thamaani akhawaatin liabaweyni ow liabin waxa weyan ama liabin ha ahaadeen ama liabaweyn ha ahaadeen waxay leeyihiin thuluthaan marka masaladan ayadana labiiyo tobankii ku dhismi labiiyo tobankay ku dhismin sababtoo ah waxa weeyaan akhawaadka oo liabaweynka ah hulutaankoodu makrajkiisu waa halaatha akhawaadka liumminka ah thuluthkoodu makrajkiisu waa halaatha kuwaas tabaayano ka dhexeeya saddex ka qaado saddex ka qaado jadateynkana waxa weeyaan makrajkoodu waa sita makrajka oo oo jadateynka macnaha sudus ay leeyihin suduskana makrajkiisu waa sita sudus oo site maqrajkiisu site iyo halaatana tadaakhula ka dhexay sitadaa la qaada marka sitadaas iyo halaata zawjaatin sahmigooda oo ah rubuca maqrajkiisu arbaca ah maxaa ka dhexeeyaad leeda arbaca iyo sita tawaafuq binisa ka dhexey mid niskiis midka kale ku dhufo labiiyo toban ay kuugu dhismi labiiyo toban marka haddaad ku dhisto ood doonto inaad qaybido markaas labiiyo toban kama qaybsamayo sababtoo ah sahmiyaalka waajibay labiiyo toban waa ka badan yihiin waa ka badan yihiin oo jadateynku sudusaynayin waa labo zawjaadkuna rubcay leeyihin waa saddex shan sahmi arbaca akhawaatin liumin thuluthay leeyihiin waa waa afar sahmi waa afar sahmi marka laysku daro wuxuu noqon waxa weeyaan sagaal sahmi thamaaniya akhawaatin liabaweyni ow liabinna thuluthaan ay leeyihiin labiiyo toban thuluthaankeedna waa waxa weeyaan waa sideed sideed iyo sagaal isku dar waxa weeyaan waa toddoba iyo toban toddoba iyo tobankaa sahmiyaa loo baahan yahay marka toddoba iyo tobankan sahmi ayaad maalka u qaybin toddoba iyo toban meeloodood u qaybin maalka wa tulaqabu waxaa lagu naynaasaa haadihi suuratu suuradan biummi lcaraamil tii oo waxaweyn garoobada u saaxiibka aheyd ayaa la yidhahdaa hale dumar fara badana meesha isku yimid toddoba iyo tobanka qof wax dhaxla kulligood waa wada dumar wa biummi lfuruujna waa la yidhaahdaa biljimi waa liunuuthati ljamiici dhammaan dhadignimadooda wa bisabcata cashariyana waa la yidhaahdaa toddobiyo toban leey bifatxi lcayn yaa la akriyay sabcata cashara waayahay halkaasna waxaan uga gudubnay asalkii oo ahaa labi-iyo toban oo saddex goor cawlmayey waxaan hadda gelaynaa asalkii saddexaad oo ah afar iyo labaatan wuxuu yidhi walarbacatu walcishruuna wa huwa alaslu thaalitd waa asalkii saddexaad asalkaasoo min al usuuli usuushii ka mid ahaa usuushii alcaa'ilati cawlmayday qad taquulu inay cawlantaan la arkaa arbaca wa cishruunka wa tulaqaba waxaana lagu naynaasaa bilmas'alati albakiila mas'aladii bakiilada aheed maxaa loogu magacaabay liqilati cawlaha cawlkeeda yaraantiisa darteedaa loogu magacaabay aadu cawlkeedu u yaryahay sababtaa hal maray cawlantaa wa cawluhaa cawlkeedu maratun mar weeye markaasoo waaxidatun keligeeda hal marahay cawlantaa bihumnihaa humunkeedayna ku cawlantaa afar iyo labaatan sideed u qaybi meel ka mid aha hal mara lagu dara afar iyo labaatan sideed adoo loo qabiyo waa saddex marka afar iyo labaatanka hal mara la cawlaa markaasna thumunaa lagu daraa oo ah saddex saddexaa lagu dara marka afar iyo labaatan saddex lagu daro toddobiiyo labaatanay noqon bihumniha humunkeeday ku cawlantaa ilaa sabcata ilaa sabcatin wa cishriinayna u cawlantaa toddobiiyo labaatan wadaalika mithaalkii ka arbaci banaatibnin afar gabdhood oo meydka wiilkiisii dhalay afar gabdhood oo meydka wiil uu dhalay ay uu dhalay iyo wa arbaci jadaatin afar ayeeyo iyo wa jadin hal awoowe iyo wa halati zawjaatin saddex zawjo marka masaladan fiiri faradyaalka ku jira arbaci banaati ibnin waxay leeyihiin huluthaan ilaa waladu sulbi ma joogo wax meydkii dhalay lama arko rag iyo dumar midnaba ayaga wiil la siman oo ah ibnulibnina ma joogo banaatul ibni ayaa caruurta wax dhexlayda ugu horeeya huluthaan ay leeyihin maalkoo saddex loo dhigay laba meelood wa arbaci jadaatin afar ayeeyo ayeeyo hadday iyaga sideedaba faradkeedu waa iska sudus afar hadday yihiinna hal sudus ay qaybsanayaan hadday mid tahayna halka sudus ayadaa wada qaadan wajadin awoowe awowana faradkiisi waa sudus hal sudusuu qaadan wa halaati zawjaatin saddex zawjo mar haddii farac waarithu joogo zawjo hadday mid tahay iyo hadday ka badan tahayba thumunay leedahay mar haddii farac waaritha joogo farac waarithaana joogo oo banaatulibnigaasaa jooga marka waxaad leedahay faradyaalka ku jira waa sidaas marka aan fiirino marka meelahay ka soo baxayaan arbaci banaati ibni huluthaan ay leeyihiin aan idhi maqrajka huluthaanna waa halaata arbaci jadaatin waxay leeyihiin sudus maqrajkiisu waa sita sita iyo maxaa ka dhexeeya iyo halaata tadaakhulaa ka dhexeeya oo haddii sita la qaybi tego saddex waa loo qaybi karaa mar haddii cadadka badan inta la qaybiyo cadadka yar loo qaybi kara kan badanaa la qaataa sitada qaada marka wajadin sid sudus uu leeyahay maqrajkiisuna waa sita sita awalad haysatay tamaahula ka dhexey laba sitee hal mid iska qaado wa halaati zawjaatin saddex sawjo waxay leeyihiin oo sahmigoodu uu yahay ama faradkoodu waxa weeye thumun maqrajkiisu waa thamaaniya thamaaniya iyo sita maxaa ka dhexeeya dhe marka halkaas ka fiin waxaa ka dhexeeya tawaafuq binis labadoodaba ithnayna loo qaybi karaa thamaaniyada waxa weeye ithnayn waa loo qaybi karaa afar afar ay noqon sitadana ithnayn waa loo qaybi karaa oo saddex i saddex ay noqon marka mid walbaaba nisay leedahay marka waxaad samaydaa mid niskiiskan kale ku dhufo lixda niskeedu saddexa sideed ku dhifo saddex sideedaad afar iyo labaatan ayay noqon afar iyo labaatan haddaad qaybi tegtana uma qaybsami karto maxaa yeele sahmiyaalka loo baahan yahaa ka badan afar iyo labaatan sababtoo ah banaatul ibnigu thuluthaan ay u baahan yihiin afar iyo labaatanna thuluthaan waxau ahaa lix iyo toban sideedaa kuusoo hartay sahmi arbaca jadaatin sudus ay u baahan yihin afar iyo labaatan sudus waxau ah afar ku dar waa labaatan sahmi afar sahmiyaa kuusoo hartay jadku wuxuu leeyahay sudus afar sahmi weeye oo sudusku afar iyo labaatan sudus waxa waa afar afartiis haddaad siido saddexdan sawjo sahmigood yaa maqnaana waxayna leeyihiin thumun waana saddex saddexdaasa kaa maqnaane saas darteeda maalka hau qaybin afar iyo labaatan ha ka qaybine sahmiyaalkan tirso waxaad tidhaahdaa banaatul ibnigu lix iyo toban ay leeyihiin arbaca jadaatin afar ay leeyihin ku dar labaatan jadku afar uu leeyahy waa afar iyo labaatan zawjaadku saddex saamiyay leeyihiin waa toddobiyo labaatan toddobiyo labaatankaas maalka u kala qaybi marka ayadaasaad ku dhisi markaas ayaa qof walbaaba helayaa nasiibkiisii wa ka zawjatin oo kale weeye iyo wa bintayni laba gabdhood iyo wa abaweyni laba waalid zawjatin sudus ay leedahay waxay leedahan ula jeedaa macnaha thumun thumun ayay leedahan ula jeedaa sababtoo a farac waarithaha jooga gabdhaaba jooga bintaynka huluthaan ay leeyihiin waa laba gabdhooda meydka dhalay wax wiilhu meydka dhalay ma joogaan maanta wa abaweyne laba waalid mar haddii farac waarit uu joogo waalidka labada waalid aabiyo hooyo mid kastaaba sudus uu leeyahy marka masalada waxaad leedahay zawjada oo thumun kale maqrajkiisu waa thamaaniya bintaynka oo thuluthaan kale maqrajkiisu waa thalaatha abaweynkana labadoodu mid walba sudus uley labada sudus horta mid qaado tamaahula ka dhexeeye halaathada iyo sitadana waxaa ka dhexeeya tadaakhul oo lixda a cadad badana waxayna u qaybsami kartaa saddex waa loo qaybi karaa mar haddii cadadka badan cadadka iyo u qaybsami karo midka badana la qaataa sitada iska qaado sitada iyo tamaaniyada marka maxaa ka dhexeeya dheh tawaafuq binisa ka dhexeeya mid niskiis midka kale ku dhufo afar iyo labaatanay noqonayaan waxa weeyaan saddex sideed lagu dhiftay saddex sideed lagu dhiftay haddaad waxa weya sideedka niskeedu afar ah lix ku dhifatana afar lixad oo afar iyo labaatan isla meeshii weeye marka afar iyo labaatankaas hadaad ka qaybi tagto waa kaa kala dhimanaan sababtoo ah sahmiyaalka waajibka loo baahan yahaa ka badan afar iyo labaatan zawjadu waxa weya thumun ay leedahay afar iyo labaatan thumun waxa waa saddex bintaanka waxa weeyaan waxay leeyihiin thuluthaan afar iyo labaatan waxaa thuluthaan waa lix iyo toban isku dar saddex iyo lix iyo toban toban iyo sagaal abawaanka mid walba sudusu u baahan yahay sideed sahmiyay leeyihiin sideed ku dar sagaal iyo toban waa toddoba iyo labaatan toddoba iyo labaatan sahmiya loo baahanya marka toddoba iyo labaatankaa sahmi ayaad mas'alada ku dhisin oo maalkaa toddoba iyo labaatan u kala goyin ood u qaybin markaasaad kala siisiina kadib wa tulaqaba waxaa lagu naynaasaa haadihi suuratu suuradan bilmm bilmimbariya mimbariya la yidhaahdaa maxaa loogu magacaabay calaamatulbaqari wuxuu ku leeyahay liana caliyan radia allahu canhu cali bna abi daalib ayaa la weydiiyey isagoo mimbarka saaran oo khudbaynaya markaasuu sidaan u xukmiye marka mimbariya la yihahdaa qaala naadim wuxuu yidhi warnisfu walbaqi aw inisfaani asluhumaa fii xukmihim ihnaani wa thulthu min halaathatin yakuunu wa rubcu min arbacatin masnuunu wa humnu in kaana fa min hamaaniya fa haadihi hiya alusuulu athaaniya laa yadkhulu alqawlu fiiha faclamii laa yadkhulu alqawlu calayha faclamii huma asluki tasxiixa fiiha taslamii usuushii saddexdaa heed oo cawlmi jirtaa ka soo baxnay saddexdii asal oo kale oo iyagu aan cawlmi jirin aan hadda gelaynaa wuxuu yidhi waa nisfu nis iyo wal baaqi inta soo hartay awin nisfaani ama laba nis asluhumaa asalkooda fii xukmihim xukmi alfaradiyiin culummada faradiyiinta xukunkooda ugu asalah ithnaani waa labo wa thuluthu thuluth yakuunu waa sugnaadaa min halaathatin ayuu ka sugnaadaa wa rubcu rubuc masnuunun waa la jideeyey min arbacatin afara laga jideeyey wa thumnu thumun in kaana in wujida haddii la helo fa min hamaaniyatin uu ka ahaaday fa haadihi midaanu hiya lusuulu waa asalyaalkii asalyaalkii athaaniyatu ee labayday laa yadkhulu lcawlu cawl ma galo calayha korkeeda ee faclami ogow huma slug qaad adtasxiixa saxiix yeelidda fiihaa usuusha la saxiix yeelo taslam aada nabadgeshido min alkhada'i ka nabadgeshide waa nisfu nis iyo wal baaqi inta soo hartay wuxuu ku leeyahay haddii dhaxalka maanta maalka dhan oo la dhaxlayo faradyaalka ku jira waxa weeye nis iyo inta soo hartay qof iskale macnaha wax ahlufarada hal qofaa ka joogo nisleh inta soo hartayna qofaa casabanimo u qaadan markaa si kale uqaybin mayda maalka labaad u kala goy laba unbaad u qaybin maalka dhan qofka nis kalena midaad siin inta soo hartana kalena midaad siin marka haddii faradka meesha dhan ku jira uu yahay nis keligiisa inta soo hartayna hal qof leeyahay khalaas labaad u qaybin maalkao dhan markaasuu ku yidhi waa nisfu nis iyo wal baaqi inta soo hartay oo win nisfaani ama laba nisaa ku jirta laba qofoo midba nis leeyahaa joogta markaasaa lagu yidhi maalkaan dhaxal laba iigu kala gooyad leeda maalka dhan hadduu xoolo yahay dadka ahlukibradaad leedahay xoolahan laba u qaybiyo ayagaa yaqaan sida laba loogu qaybiyo maalka waxa weeyaan ma ahan geel iyo ar iyo lo marka la qaybinayo waxa weeyaan shanna xagga ku xir shanna xagga ku xir looma qaybiyo hayl hal neefoo shan ka qiimo badanaa ku jira bal hal neefoo toban ka qiimo badanaa ku jira ayagaa sida layskula ekeeya ayagaa yaqaan dadka ahlukhibradda neef waxaa jira geel ah oo labaatan ariya u dhikanma iyo mid toban u dhikanma iyo mid afar iyo toban u dhikanma neef waxaa jira aryahoo wan jar ah oo weyn oo waxa weeya toddoba waxarood ka qiimo badan marka sida ari waxaad leedahay wax isla eg ka dhiga idinku laba nis iga dhig le hadday hadda lacag iyo tahayna taas dhib male laba isla ega laga dhigi hadday maguurto tahayna waa la qiimeyn markaas laba shay oo isla eg ayaa laga dhigin calaa kulli xaal maalka haddii laba nis ku jirto qof nisle iyo qof nisleh marka lab haddii qof nisle iyo qof inta soo haray leh oo casabaa iyo laba qof oo ahlu faradoo midna nisley midna nisleeyahay labadaas goor maalka laba labaa loo kala gooya oo isnayna lagu dhisa wuxuu ku yidhi wa nisfu nis iyo wal baaqi inta soo hartay awi nisfaani ama laba nis asluma asalkooda fii xukmihim culummada faradiyiinta ugu xugun ah farad marka la nisbaynayo qof loo nisbaynaa saddex baa loo nisbeeya farid in la yidhahdo qofkii faradka loo nisbeeyey iyo al inloo in la yidhaahdo alfaraa'idiy alfaraa'idiyi oo hamse lagu daro iyo in la yidhahdo alfaradiyi faradiyi marka culammada faradiyiinta saasaan u leenaha fii xukmihim culummada faradiyiintana ugu xugun ah asalka waxa weyan asluhaa asluhumaa labadaas masale asalkooda fii xukmihim culummada faradiyiintana ugu asal ah ithnaan waa labo halkaas waxaan uga gudubnay haddii masalada hal farad ku jiro nis ah inta soo hartaana hal qof casaba u leeyahay iyo markii masalada laba farad ku jiraanoo laba nis ah waxa weyan asalka culummada faradiyiinta xukunkooda ugu asal ah waa in laba loo qaybiyo maalka waa ka gudubnay taas wthuluthu hulukii yakuunu waa sugnaadaa min halaatatin u ka sugnaaday yakunuda iska taam maalkii dhamaa waxa weya huluthaa ku jira oo waxaa ku jira qof thuluth leh iyo inta soo hartay qof leh maxaad samayn saddexaad u ku dhisin maxaa yale thuluth saddexu ka yimaada hu ku yidhi wa huluthu thuluth yakuunu waa sugnaaday min halaatatin u ka sugnaada wrubucu rubucna masnuunu waa la jiday min arbacatin afar laga jido rubuc hadaad maqasho maqrajkiisu waa halkee arbaca wey rubuc maqrajkiisu waa arbaca intaasu kuugu sheegay wa humunu humun in kaana ey in wujida haddii la helo waa kaana taamaa haddii humun la helo fa min hamaaniyatinuu ka ahaada hamaaniyu ka ahaada maalkan humunaa ku jira lagu leeyahay maalan waxaa ku jira humun iyo inta soo hartay qof iska leh ama waxaa ku jira humun iyo nis iyo inta soo hartay qof iska leh maxaad samayn mar hadday sidaas tahay waxa weeyaan sideedaad ku dhis sideed unbaad ku dhis fa haadihi midaan uu ku yidhi waa niska huludka rubuca humunka waa afartaas fa haadihi midaan hiya alusulu waa asalyaalkii asalyaalkii athaaniyatu ee labayday usuushii hore saddexay ahayn waa ka soo baxnay asalyaalkii labaad waa kuwaana laa yadkhulu lqawlu qawl ma galo calayhaa afartaan faclam ogow huma asluqaa atasxiixa saxiix yeelidda fiiha usuusha la saxiix yeelo taslam aad ka nabadgeshide min alkhada'i gaf gaf aad ka nabadgeshide iska ilaali oo masaa'ilka adoon saxiix yeelina qaybin tasxiixana waxa weeyaan koox walba sahmiyaalka ay dhaxalka ka heleen inay u qaybsami karto haddaysan u qaybsami karin adaa la rabaa inaad masalada saxdo oo waxa weeye aad mar kale haddana dib u tasxiixdo sida loo tasxiixinayana waa noo imaan doontaa aqulu waxaan leeyahay yidhi sibdulmardini maxamed ibnu maxamed ibnu axmed sibdulmardini oo sharaxa iska leh aqulu waxaan leeyahay yidhi lamaa faraqa markuu ka soo jeestay naadimku min bayaanilqismi qeybtii caddaynteeda qismigii alawali ee horreeyey qismigaasoo min usuuli lmasaa'ili masaa-isha usuushooda ka mid ah wa hiya qismigaasuna al usuulu usuushii wey athalaatatu saddexda aheed allatii usuushii tacuulu cawlmayday sharaca naadimku wuxuu gudagalay al-aana haddeer fii bayaanilqismi qeybtii caddaynteeda qeybtii athaani oo labayday wa hiya qeybtaasuna al arbacatu afartii weeye afartii asal allatii afartaasoo laa tacuulu aan cawlmayn fa kullu mas'alatin mas'ale kastuu ku yidhi mas'ale kasta oo fiiha dhexdeeda nisfun uu ku jira iyo wamaa baqiya wixii haray ayadana waxaa ku jira hal qof oo ahlufarada oo nis leh inta soo hartaan qofaa casaba u leh ka zawjin zawj iyo wa camin adeer oo kale bis dhaxalkana intaasaa leh zawj farac waarisa ma joogo nisuu leeyahy camna waa casabo maalka inta laba u kala goyday zawjka niskiisa sii niska kalena adeer casabaha u qaato khalaas wax kaloo shaqa uma baahna aw amase nisfun wa nisfuna ku jira laba nisaa ku jirta wadaalika mathelkii ka zawji zawj iyo wa uktin shaqiiqa weeye ow liabin waxa weeye zawj aa jooga waxaa la joogta ukta shaqiiqa ama ukta liabna la joogta zawj nisuu leeyahy ilaa farca waarisa ma jooge uktadana hadday shaqiiqa tahay nisay leedahay ilaa farca waarisana ma joogo asal mudakara oo wax dhaxlaana ma joogo akh ayada casabeeyaana ma joogo ayaduna waa keligeed khalaas shuruuddii waa la helay nisay leedahay maalka inta laba u kala goyday barsi zawj barna ayada si saasuba ku dhamaada dhaxalka haddii waxa weeye shaqiiqo la waayana liabintaa meesha degayda sidaasoo kalena noqon fa asluhaa masaa'ilkaas asalkooda asluhaa waxaa loo celin haddii nis iyo wamaa baqiyo ku jiro iyo haddii laba nis ku jiraan intaba waa loo celin ilaa labada nis markay ku jiraan a saddex a laba suuraa mar waa zawj iyo shaqiiqa marna waa zawj iyo ukta liabin marka iyadoo uu nis iyo wamaa baqiyo ku jiro iyo iyadoo nis iyo nis ku jiraan oo laba suuraa fa asluhaa masaa'ilkaas asalkoodu ithnaani laba weeye wa suurataani labada suuro alakiirataani dambeeya labada suuro dambeeya mataqaan waa zawj iyo ukta shaqiiqa iyo zawj iyo ukta liabin labadaas weeye wa suurataani labada suuro alakhiirataani oo dambeeya tula qabaani waxaa lagu maynaasaa binisfiyatayni labada nis midii loo nisbeeyey lianna kulan mid kastoo minhumaa labadooda ka mid a fiihaa waxaa ku sugan nisfun wa nisfun wa bilyatiimiyatayni labadii masalo agoontahana waa lagu magacaabaa sababto a liannahumaa labadan masalo laa nadiira mid la mid ah lahuma uma sugnaanin ma jirto jed iyo ukta shaqiiqa iyo jed iyo ukta liabin labadaas masalo wax aan ahayn oo nis iyo nisgalaan ma jirto wa kullu masalatin masale kastoo fiiha dhexdeeda rubucun uu ku jirayo wamaa baqiya wixii haray ka zawjin iyo wabnin oo kale waayo zawj iyo ibniyaa jooga zawj rubucu leeya ilaa ibniyaa jooga farca waarisaa jooge maalka afaraad u qaybin rubucaasina zawjka saddexda soo hartay ibniga iska qaadan meel kale shaqo kale kaama rabto oo amase rubcun ayaa ku jira rubcun ayaa ku jira iyo wa nisfu nis iyo wama baqiya ka zawjin oo rubuc leh iyo wa bintin gabarh meydku dhalay oo nis leh iyo wa camin adeer oo inta soo harta iskale khalaas afar u qaybi rubuc ku dhis hal waxa weya faradka oo ah ilaa laba faradaa ku jirta waxaa ku jira zawj oo faradkiisii oo ah rubuc iyo bintada faradkeedii oo nis ah lacamku waa casabeen labada farad marka isku fiiri bintada nisay leedahay nis makrajkiisu waa inain rubuc ayuu leeyahay zawjka makrajkiisu waa arbaca maxaa ka dhexeeya ta tadaakhula ka dhexeeya mar haddii labada cadad cadadka badan loo qaybi karo cadadka yar iyadoon jabgelin tadaakhulaa la yidhahdaa cadadka badanaa lagu dhisa marka arbaca inain waa loo qaybi karaa labiiyo labaa laga dhigi karaa marka waxaad tidhahdaa arbacada ku dhis markaad ku dhisto waa kuu soo bixin faradkii zawjka mid si faradkii bintadana waa kuu soo bixinoo waxa weyan arbacada niskeed waa labee bintada si maxaa soo haray hal mid adeerka iska si mas'alada sidaasa oo rubuc iyo wixii soo haray iyo rubuc iyo nis iyo wixii soo haray ah fa aslu asalkeedu arbacatun wey arbaca unbaa lagu dhisaa khalaas arbaca unbaa lagu dhisaa khalaas markaasuu ku yidhi wa kullu masalatin masale kasta oo fiiha dhexdeeda thumunun uu ku jiro iyo wamaa baqiya wixii haray masale kasta oo thumun iyo inta soo hartay ay ku jirto hal qof oo thumun le iyo inta soo hartay qof le ka zawjatin wabnin oo kale waaye zawja iyo wiil marka zawja uga joogta wax alfarada wiil hadduu jooga dee farca waartaa jooga thumun ay leedahay inta soo hartayna casabanimo u qaadan khalaas sideenta u qaybido iyadana hal si toddoba soo harta wiilka iska qaado oo wamase thumunun ayaa ku jira iyo wa nisfun iyo wamaa baqiya thumun iyo nis iyo wamaa baqiya ku jira sida waxa weeyaan ka zawjitin oo kale iyo wa bintin iyo wa camin zawje waxay leedahay thumun maxay le farca waarisa jooga gabaraa joogta wa bintin waa hal keligeedo bintu sulbiya nisay leedahay camkoo iska casabo fa asla asalkeedu thamaaniyatun waa thamaaniya hal maxaa yeelay laba faradaa ku jirta waa thumun iyo nis tadaaqulaa ka dhexeeya thumunku thamaaniyu ka soo baxaa niskuna inain inain iyo thamaaniya tadaaqulaa ka dhexeeya sababto ah cadadka badanoo thamaaniyada ah ayaa inain loo qaybi karaa khalaas marka midka badan ku dhis intay sideed ku dhisto hal si waxa weeya zawjada toddobaa soo hartay thamaaniyada barkeed oo afarana waxa weeyaan nis ule leeyahay thamaaniyadii niskaas waxaad siidaa waxa weeyaan bintada si maxaa soo haray saddex adeerku ha iska qaato casabaha u qaato wa kullu masalati masale kasta oo fiiha dhexdeeda thumunu uu ku jira iyo wamaa baqiya wixii haray thumun iyo wixii haray ayaa ku jira ay waa soo sharxan ka zawjatin iyo wabnin oo kale wey ow thumunun iyo wa nisfun iyo wamaa baqiya ka zawjatin iyo wa bintin iyo wa camin fa asluhaa thamaaniyatun weeye wa qowlu uu yidhi min arbacatin masnuunun asananu hiya ariiqatu wadadaa la yihahda marka masnuunu waa laga jideeyo wadaa laga bixi looga sameeyey waay fa haadihi tan al usuulu asalyaalkan al arbacatu ee afartaa laa yadkhuluhaa ma galo al cawlu cawl ma galo kamaa taqdama sii soo hormaray fa idaa carafta hadaad gar haddaad garato asla almas'alati masalada asalkeeda fasluk waxaad qaadaa dariiqa tasxiixi saxiix yeelideeda wadadeeda bacda daalika markaas ka gadaal taslam aad ka nabadgeshide min alkhada'i gaf fi lqismati qaybta lagu gafo inaad qaybta ku gafto si aad uga nabad gasho saxiix yeelidda mar faqad tasixu marka inay ansaxdaa la arkaa almasalatu masaladu min asliha asalkeeda waqad waxaa la arkaa laa taxtaaju inay u baahato ilaa darbin isku dhufasho ya'ti uu imaan doono bayaanuhu caddaynteeda marka tasxiixa mar waxaa dhacdaa masalada asalkeeda horood ku dhintayba inay ka ansaxdo oo waxaa dhacdaa markaad asalka ku dhisto inaad fariiq walba sihaamta aad sida ay hore uga qaybsanto oo sihaamta iyo ay isla ekaadaan cadad ru-uusku markaas tasxiixin kale uma baahnid ilaa masaladii waaba kuu ansaxday waxay ka ansaxday asalkii saasaa dhici karta faqad tasixu lmasalatu inay ansaxdaan la arkaa min aslihaa hadda kuwii ugu dambeeyo baabkan haddeen aan ku jirno o dhan kulligood asalkay ka wada ansaxaayeen waqad taxtaaju inay u baahatana waa la arkaa masaladu ilaa darbin isku dhufasho yaati u imaan doono bayaanhu caddaynteeda qaala naadim wuxuu yidhi wa in takun min aslihaa tasixu fa tarku tadwiili lxisaabi ribxun faacdi kulan sahmahu min aslihaa mukamalan ow caa'ilan min cawlihaa wa in takun hadday masaladii ahaato tasixu mid ansaxayda min aslihaa asalkeeda ka ansaxayda oo marka koobaadood dhisto fariiq walba sihaamta aad siida ay u qaybsami karto fa tarku tadwiililxisaabi xisaabta dheerayntiisa ka tegiddeeda ribxun ayadaaba faa'iida maxaad marka xisaabta iskugu dheerayn hal maraad masaladii dhistay qolo walba waa siday xaqoodii waana u qaybsamaa oo qoladii afar ahayd afar sahmiyeed siday qoladii laba ahayd laba sahmiyeed siday qoladii waxa weeye shan ahayd shan sahmiyeed siday khalaas marka tasxiix kale kaagama baahna ka teg waa inaad iska daydaa fa acdi siiyuu kuyidhi kullan ay kulla fariiqin koox kastaba sahmow sahmigiisa sii min asliha masalada asalkeeda ka sii mukamalan xaale uu yahay sahmigu mid la dhammaystiray asalka ka sii aw caa'ilan xaale uu yahay sahmigu mid cawlmay min cawlihaa masalada cawlkeeda kasii hadday cawlantay marka labadahan bayd wax kale ma aha waxa weeye labada bayd macnahoodu waxa weeye mas'alada marka horeo la dhiso mas'alada marka ugu horeyda oo la dhiso waxaa dhacda in waxa weeyaan qolof walba koox walba sihaamta la siiyey ay u qaybsami karto mar hadday sidaas tahay isku uma baahna tasxiixin kale sideedaasay ku saxanta qolo walba waxa weya sihaamteedaad siin markaasaad leeda qaybsada qoladii laba ahayd laba sahmiye heshay ama wax kaloo u qaybsami kale hesho oo afar sahmiye hesho laba iyo laba ay u kala qaadanayaan ama sideed sahmiye heshay afar iyo afar ay u kala qaadanayaan calaa kulli xaal wax u qaybsami kale qolo walbaa hesha khalaas masalada asalkeedii ka ansaxda markaas labada bayd waa intaas mar hadday asalka ka ansaxdo waxa weeyaan isku dhufasho kale iyo tasxiixin kale looma baahna weeye markaas saasuu ku leeyahy wa in takun mas'aladii hadday ahaato tasxiix mid ka ansaxayda min aslihaa fa tarku tadwiililxisaabi xisaabta dheerayntiisa ka tegiddiisa rixun faa'iida ee fa acdi sii kullan ay kulla fariiqin koox kastaba sahmow sahmigiisa sii min asliha masalada asalkeeda ka sii mukamalan xaala uu yahay mid dhammaystiran asalku sahmiga wey sahmigaa laga xaalay mukamalan xaala uu yahay sahmigu mid dhammaystiran asalka ka sii ow caa'ilan xaal uu yahay sahmigu mid cawlmay min as min cawli cawlka ka sii haddii cawlgalayna aqulu waxaan leeyahay uu yidhi mardini sibdulmardini aan ula jeedaa aqulu waxaan leeyahay uhi sibdulmardini idaa kaanat ilmas'alatu masaladu hadday noqoto tasixu mid ka ansaxayda min asliha asalkeeda wadalika ansal asalka ansixiddii bian inqasama waa inuu qaybsamo nasiibu kulli fariiqin koox kasta nasiibkay heleen calaa cadadi ru'uusihi madax tiriskiisa waa inuu ugu qaybsami karo rag iyo dumar waxay yihiinba sida in loo qaybiyo loo baahan yahy waa inuu ugu qaybsami karo iyadoon jajabgelin wadalika mithaalkii ka ummin wacamayni oo kale weeye hadda ummin maxay leedahay farac waarisana ma joogo walaala tacadudayna ma joogaan thuluth ay leedahay hal faradaana masalada ku jira adeeryaalku waa casabo masaladaasoo kaleed saddexaad ku dhisi saddex markaad ku dhisto asalkiisoo maaha asalkaasay ka qaybsami thuluthka waa saddexda mid ka mid ah sii hooyo waa u qaybsamaa way qaadan labada adeerna labada sahmiyo soo hartay leeyihin way kala qaadan way u qaybsantaa uma baahna masaladaas marka tasixi kale wa ka zawjin wa halaati baniin oo kale wey zawj iyo saddex wiil wax ahlu farada zawjkaa ka jooga farac waaritaaa jooga rubucuu leeyahay halka faradaa joogay maqrajkiisa ku dhis rubuc maqrajkiisu waa arbaca mayl maalka afar u kala go afar xarig markaad ka dhigto mid sii zawjka maxaa soo haray saddex xarig saddexda wiil kala qaata dheh khalaas asalkiiba ka qaybsami wa ka halaati zawjaatin saddex zawjoo kale weeye iyo wa ummin hooyo iyo wa khamsi acmaamin shan adeer meeqa faradaa ku jirta masaladan saddex zawjo waxa weyan farac waarisa ma joogay rubuc ay leeyihiin umna waxa weeyaan farac waarisana ma joogo walaala tacadudayna ma joogaan thuluth ay leeyihiin labadaasa farada ku jirta marka zawjaadka sahmigooda oo ah rubuc maqrajkiisu waa arbaca hooyadana faradkeeda oo ah thuluth maqrajkeedu waa halaata halaata iyo arbaca maxaa ka dhexeeya waxaa ka dhexeeya tabaayun waxba iskuma gelin saddex afar ku dhufo mid kaamila midka kale ku dhufo waxay noqon laba-iyo toban laba-iyo tobanka ka qaybi waxa weeya saddex zawjo rubcay lahaayeen laba-iyo toban rubc waxa waa saddex kala si waa u qaybsantaa midbaa sahmiyay qaadan um waxa weeyaan labi waxay leedahay thuluth laba-iyo toban thuluth waxa u ah afar afarta ha qaadato waa u qaybsantaa afarteeda ha qaadato afar iyo waxaad isku dartaa saddex waa toddobo maxaa soo haray shan a soo hartay casaba waxaa u leh shanta adeer waa shan sahmiya ha kala qaatay midba sahmi ha qaato khalaas saasayba ugu qaybsantaaba uma baahna tasxiixin kale wa ka umil araamil weeye umul araamilna waa soo marnay oo toddobiyo tobanka masalada waxa weeyaan u cawlmoyday fa yuqtasar waxaa lagu qaybsan fi lqismati qeybta calaa ta'siiliha masalada asalaynteeda mar hadday sidaas tahay walaa yuxtaaju looma baahna ilaa tasxiixin saxiix yeelin falaa tudrabu lagu dhufamaa bacdu ru'uusi madaxyada gebolkood fii bacdin gobolka kale walxaasilu kan soo xasilayna lagu dhufa maa fii asli masalati masalada asalkeeda walaa tundaru la fiiri maa bayna ru'uusi madaxyaalka iyo wa sihami sahmiyaalka maxaa ka dhexeeya la dhihi maa lianna haadaa kaas kullahu dhammaantiis camalkaas oo dhan lianna haadaa camalkaas kullahu dhammaantiis tadwiilun waa dheerayn filxisaabi xisaabta la dheereeyo min gayri faa'idatin faa'iida la-aan fa tarku fa tarku ka tegiddiisu ribxu raaxati waa raaxada faa'iidadeeda ee fa acdi sii kulla waarihin mid kastoo wax dhaxla sahmow nasiibkiisa sii min asliha masalada asalkeeda ka sii kaamilan xaalu yahay mid dhammaystiran in lam takun ilmas'alatu haddaysan hayn caa'ilatan mid cawlantay wa caa'ilan xaalu yahay mid cawlmay sii sahmiga in kaanad masaladu hadday tahay caa'ilatan mid cawlantay marka waxaanoo shaqaa waa laga tegaa waxaan shaqaahu kuleeyahay sahmiyaalka iyo cadadu ru-uuska laysku fiiri maa waa shaqooyinka la qabto markii fariiq fariiq kooxaha ka mida sahmiyaalka ah sida uu u qaybsami waayo shaqooyinka la qabto wey shaqooyinkaas marka hadda la qaba maa wey shaqooyinkaasna waa soo socdaanoo waad ogaa doontaa meesha soo socotaad ka fahmi abyaada soo socota ayaad ka fahmi wuxuu ku yidhi fa fii thalaati zawjaatin iyo wa ummin iyo wa khamsati acmaamin waa masaladaan hadda kasoo shaqaynay marka mar labaad lagugu celinaa waa inaad fahamtaa asluha asagaa laakiin kuugu celinaaba shaarixa wuxuu ku yidhi asluha asalkeedu itna cashara weeye wa minhaa labiiyo tobankayna tasixu ka ansixin rubcuha rubceed halaathatu ashumin waa saddex sahmi calaa thalaati zawjaatin ayaa ayuu usugnaaday saddexdaa sahmiyo calaa thalaati zawjaatin ku sugnaatay munqasimatun hiya saddexdeed soo qadaro munqasimatun waa u qaybsantaa calayhina saddex zawjo ilaa waa saddex sahmi iyo saddex zawje likulli zawjatin zawjo kastaba sahmuna usugnaaday wa thulutuha labiiyo toban thuludkeed arbacatun waa afar lilummi hooyaday usugnaatay walbaaqi inta soo hartay khamsatun waa shan sahmi wa hiya shanta sahmi soo qadaro munqasimatun waa u qaybsantaa cala alacmaami adeeryaalka shanta likulli camin adeer kastaba sahmuna usugnaaday wa fi lmubaahalati oo kale weeye mubaahalada waad soo marnay lakiin hadda wuxuu soo celiyey inay macnaha dadkeeda u qaybsamaydo weeye wa hiya mubaahalaadiina waxa weeye zawjun zawj iyo wa ummun hooyo iyo wa ukhtun walaal oo ligayrihaa aan walad um ahayn oo ama ku abi hooya maydka ama ku hooya ama ku abi hooya ama ku aabaa asluha asalkeedu sitatun lix weeye tacuulu waxay u cawlmeen ilaa tamaaniyatin sideeday u cawlmeen lilummi hooyada waxaa usugnaaday hulutun hulutko caa'ilun cawlmay wa huwa sahmaani waa laba sahmi oo min thamaaniyatin sideed xaggeeda ka ahaatay fa huwa fi lxaqiiqati sida dhabta rubcun weeye walikullin marka iyada labada sahmi waa iska qaadan hooyadu walikullin mid kastoo mina zawji zawjka iyo walukti ah nisfun ayaa usugnaaday nisfu caa'ilun cawlmay wa huwa halaathatu ahmaani waa si saddex sideed ka mid a sideed saddexdeed weye wa fi umi laraamil weye umlaraamilna waa soo sharxana casharkaanaan kusoo sharxna kula waxa weya carabkaan iska marsiinayna wa hiya umularaamil waxay ahayd jaddataani laba ayeeyo wa halaathu zawjaatin iyo saddex zawjo wa arbacu akhawaatin liummin wa thamaani akhawaatin liabaweyni o liummin liabaweyni ow liabin weeye asla asalkeedu min itnaa cashara weeye wa tacuul waxa u cawlmay ilaa sabcata cashara liljadatayn waxaa usugnaaday asudusudu sudus assudusu sudus caa'ilan xawliha mid cawlmay wa huwa labiyo toban suduskeedu sahman waa laba sahmi labadaa sahmiyoo min sabcata cashara sabcata cashara xaggeeda ka ahaatay likulli jadatin ayay kastaba sahman usugnaada oo uqaybsantaa marka laba sahmiyo heleen waana laba oo uqaybsantaa walizawjaati waxaa usugnaaday arubcu rubuc caa'ilan xawliha mid cawlmay wa huwa rubucuna labiyo toban rubceed halaathatu asmi waa saddex sahmi saddexdaa sahmiyoo min sabcata cashara xaggeeda ka ahaatay waana saddex iyaguna likulli zawjatin zawjo kasta sahman usugnada o uqaybsanta waxay heleen walil akhawaati walaalaha oo lil ummi hooyada usugnaaday athuluth ya usugnaaday caa'ilan xaalu yahay mid cawlmay afartii walaal oo meydka ku hooyada aheyd wa huwa thuluthka oo isnaa casharada thuluthkeedu arbacatun waa afar sahmi iyaguna waa afar gabdhood waa uqaybsantaa likulli uktin walaal kastaba sahman ayaa usugnaaday walil akhawaati albaaqiyaati walaalaha soo haray oo kuwii meydka ku aabbihi hooyada ahaa ama ku aabada ahaa athuluthaaniya usugnaaday caa'ilayni xaale ay yihiin huluthaankoos kuwa cawlmay meeshaas nusqadu waxay dhigaydaa caa'ilaani waana khada maxaa yeele caa'ilaani lagama sifay karo athuluthaani waa macrifo caa'ilaanina waa nakiro lagamana xaalay karo xaalo waa nasbisanta waxa waajibku waa markaa inaad saxdo oo tiraahdo caa'ilayni xaale ay yihiin huluthaanku kuwa cawlmay wahumaa thuluthaanka labiiyo toban thuluthaankood thamaaniyatun waayo iyaguna waa sideed likullin mid kastoo minhuna sideedooda ka mid a sahmana usugnaaday fa tacuulu masaladu ilaa sabcata cashar o cawlmeen wa ciddatu lwarahati dadka wax dhaxla tiradooduna sabcata cashar weeye wa kaanat itarikatu maalka laga tegay fiiha dhexdeedana sabcata cashara dinaara waa toddobiyo toban dinaar walidaalika sidaas daraaddeeda tulaqabu waxaa lagu naynaasaa bisabcata cashariya qaala nadim wuxuu yidhi wain tara sihaama laysa tanqasim calaa dawi lmiiraahi fatabic maa rusim wadlub dariiqa alikhtisaari fi lcamal bilwafqi wadarbi yujaanibka zalal wardud ila alwafqi aladii yuwaafiqu watrifhu fi lasli fa anta alxaadiqu halkan masale aada u muhiim ah ayaan ka gelaynaa oo qofka inuu maskaxdiisa dhalaaliyo deki iska dhigo ilaahayna uu tala saarto ay u baahan tahay in la fahmo xoogaa wax yar oo adag yaraa ku jira laakiin haddana qofka markay u furanto kadib dib dambe u dhibime waa masale mar hadday furanto aan dib dambe dhib badan ulahayn waxayna tahay dadka marka loo qaybiyo masalada la dhiso oo koox walba la siiyo sahmiyaalkeeda qaar ka mid a hadduu u qaybsami waayo see la yeeli qaar ka mid a ayaa wixii la sii u qaybsami waayey marka mar hal dadkii aada wax kala siisaday koox kaliya ayay u qaybsami weyn marna laba kooxooday u qaybsami weyn mar saddexay u qaybsami weyn marna afar afarna kama bataan keliya marka waxayn haddee abyaadanu ka hadlaysaa hal koox markay u qaybsami weydo kadibu wuxuu geenin laba markay u qaybsami weydo kadibaa shaarixu wuxuu ku darin saddex hadday u qaybsami weydo iyo afar hadday u qaybsami weydo waxaa marka wax yar intaanaan abyaada laqbayn aan mar wax yar sharaxa aan ka hormarinaynaa hal koox hadday ka jabto waxaad leedahay fiiri hal kooxa hadday ka jabto oo macnaha ay u qaybsami weyda sahmiyaalka la siiyey qawaaciddii aan horay soo sheegnay xisaabta awelkeeda waa inaad fahamta oo eed tawaafuq tabaayun tamaahul tadaakhul cadadu ru-uuskan kooxdan aada sahmiyaalka siiday madax tiriskooda cadadu ru-uusa la idhaha xaqa aada siidayna waxaa la idhaha sihaan waa sahmiyaalkii aada siiday ayagaas waad fiirin laba shay aad ku fiirin ma waxaa ka dhexeeya tawaafuq mase waxaa ka dhexeeya tabaayun labadaas bis ayaad ka fiiri tadaakhulna ka fiiri mayo tamaathulna ka fiiri mayo haddii uu ka dhexeeyo hadduu ka dhexeeyo tawaafuq cadadu ru-uuska wafqigiisa maaha sihaamta cadadu ru-uuska wafqigiisa aada waxaad ku dhifan mas'aladii horood dhistay asalkeedii aad ku dhifan meesha ay gaarto ayaad ka qaybin wafqigaas aad ku dhifatayna magaciisa jus-u sahmiyaa la idhahdaa qof walbaaba asalkii hore wixii uu ka helayna waxaad ugu dhifan wafqigaas khalaas masale saxaa soo bixi aan marku celiyo hal sahmi haddii ay u qaybsami waayes sahmiyaalkii aada siiday hal fariiqu u qaybsami waayeen ula jeedaa hal fariiq sahmiyaalkii aada siida u qaybsami waayey waxaad fiiriin cadadu ru-uuska madax tiriska dadkan meesha jooga madax madax madaxa ka tir markaad tirido haddii ay rag iyo dumar iskugu jiraan ninkana oo ay kala badsanayaan liday kale mitl xadin uthayin uqaybsanayaan ninka labaad ka tiri gabadhana mid hadday ekaysanayaana madax tiris aad uqaybin oo sida weladul umkii oo kale marka cadadu ru-uuska iyo sihaamta ay heleen waxaa leedaha maxaa ka dhexeeya ma waxaa ka dhexeeya tawaafuq mise tabaayun hadduu tawaafuq ka dhexeeyo cadadu ru-uuska wafqigood ayaad waxaad ku dhifan masalada asalkeedii wafqigaas aada ku dhufatayna jus-u sahmiyaa la yidhaahdaa qof walba oo masaladii hore asalkeed xaq ku lahaa ka wafqigaasaa loogu dhufan waana qaybsan haddii tabaayun ka dhexeeyo sihaamtan iyo cadad ru-uuskana waxa weeyaan waxaad leedahay cadad ru-uuskoo kaamila aada waxaad ku dhifan aslu masala cadad ru-uuskaasaana jus-u sahmi la yidhahdaa qof kastoo masaladii hore asalkeed wax ku lahaana kaasaad ugu dhufan intaas markaan idhi kadib aan laqbayn markii misaalada la arkana wuxuu iska fududaa doonaan insha allah wa in tara haddaad aragtuu yidhi asihaama sahmiyaalkii laysad xaalo aysan ahayn tanqasimo mid qaybsamayda waxaad kaloo samayn kartaa tarada inaad cilmiyo ka dhigto ra-aada oo wa inaad tira wa in tara haddaad ogaato asihaama sahmiyaalkii laysa tanqasimu inaysan u qaybsamayn calaa dawilmiiraati dhaxalka dadka u saaxiibka ah oo dad aada siiday sahmiyaalkii aada siiday aysan u qaybsamayn fatabic raac maa rusima wixii la calaamadeeyey meeshii la calaamadeeyey waa inaad raacdaa oo culummadu ay calaamadeeyeen qaabkay u xalliyeen raac uu ku leeyahy wa in tara haddaad ogaato assihaama sahmiyaalkii laysan inaysan ahayn tanqasimu mid qaybsamayd ah calaa dawilfuruudi dadka calaa dawilmiiraathi dheh calaa dawilmiiraathi dhaxalka dadka u saaxiibkaa mid u qaybsamayd haddaysan ahayn fattabic raac maa rusima wixii la calaamadeeyey dariiqadii culummadu calaamadeeyeen raac dariiqadaas wadlub raadi dariiqa alikhtisaari soo gaabinta waddadeeda fil camali camalka la soo gaabiyo camalka waddada lagu soo gaabiyo waddadaas raadi oo waa maxay see loo soo gaabiyaa bilwafqi ku raadi oo ku yidhi bilwafqi wafqi ku raadi iyo wa darbi dhufasho yujaanibka dhinaca kaa maree azalalu gefka ay ilkhada watlub raadi dariiqa alikhtisaari soo gaabinta waddadeeda fil camali shaqada lasoo gaabiyo shaqada sid alla sida lagu gaabin karo shaqada ugu gaaban oo qof walbaana xaqiisa ku heli karo raadi raadi maxaa lagu raadiya marka camalka bilwafqi wafqi ku raadi iyo wa darbi dhufasho yujaanibka dhinaca kaa maree azalalu gafka wardud celi ilal wafqi wafqi u celi alladii kii alladiidaasa mafcuul bigii urdud ah wardud celi alladii kii yuwaafiqu waafaqaya ilal wafqi wafqi u celi cadadu ru'uus kii waafaqaya sihaamtiisa oo tawaafuq kala dhaxeeyo wafqiga u celi wadrib ku dhufo hu wafqigaas oo cadadu ru'uuska wafqigood fil asli masalada asalkeeda ku dhufo fa anta adiga haddaad sidaas yeesho fa anta adiga alxaadiqu nin aad wax u yaqaanaata wuxuu ku yidhi wardud celi alladii fariiqii yuwaafiqu waafaqaya oo sihaamtiisa tawaafuq kala dhaxeeyo ilal wafqi wafqiga u celi wadribhu cadad ru'uuska wafqigooda waxaad ku dhufataa fil asli masalada asalkeeda wafqigaasaana jus-u sahmi ah fil asli ku dhufo fa anta adiga alxaadiqu nin aada wax u yaqaan ayaad haddaa saas yeesho waa goorma markaa saas la yeelaa in kaana hadduu ahaado kaanada isimkeeda halkaad u celin almunkasiru calayhim qolada uu ka jabay fariiqa uu ka jabay ayaa ismu kaanadii ah in kaana hadduu ahaado almunkasiru calayhim fariiqa uu ka jabay jinsan waaxidan hal jinsi hadduu yahay ow agtara ama wax ka badan marka jinsi waaxida ayaa baabkaanu ka hadlayna ow agtara waa abwaabta dambe hal jinsi hadduu ka jabo ow agtara wax ka badan faxfad xifdi wadac ka tag canka xaggaaga aljidaala dooda iyo wal miraa-a muranka ka tag iska daa dooda iyo muranka iska daa ee sidaas lagu sheegaye bal sharxan aan aragno aquulu waxaan leeyahay uu yidhi sibdulmaardiiniga aquulu waxaan leeyahay uu yidhi idaa lam tanqasim haddaysan u qaybsamin sihaamu kulli fariiqin koox kasta sahmiyaalkooda min asli lmas'alati masalada asalkeeda haddaysan uga qaybsamin calaa cadadi ru'uusi fariiqihi kooxdiisa madax tiriskooda koo minal warafati xaalay ka mid yihin fariiqaasu qismatan qaybsamid haddaysan u qaybsamin qismadaasoo saxiixatan saxiix ah qismadaasoo min kayri kasrin jab la-aan ahaatay wadaalika cadamulinqisaamka soo qadaro wadaalika cadamulinqisaam qaybsamin la-aanta bianinkasara waa inuu jabo nasiibu fariiqin koox nasiibkooda waa inuu jabo ow akhara ama wax ka badan calayhi kooxda uu ka jabo oo u qaybsami waayo waa inuu hal koox ka jabo oo uu ama wax ka badan fatabic raac maa dariiqii rusima la calaamadeeyey eey macnuhu waxa weeye itabic raac al athara raadkii alladii raadkii rasamahu lculamaau culammadu ay calaamadeeyeen wadlub raadi dariiqa alikhtisaari soo gaabinta waddadeeda fil camali camalka la soo gaabiyo bilwafqi ku raadi wa huwa wafqigu dalabulmuwaafaqati waa inaad muwaafaqo ka raadidaa beyna sihaami kulli fariiqin fariiq kasta sahmiyaalkooda iyo wacdadi ru'uusi madax tiriskooda muwaafaqa maka dhexayda waa inaad ka fiiri tawaafuq maka dhexeeya hadday markaa hal koox ka jabtay halkaas uu ku joogsan tawaafuq hadduu ka dhexeeyo cadad ru'uuska wafqigiis ayaa jusu sahmiyo asalkii lagu dhufan laakiin laba kooxood markuu ka jabo ama ka badan ayaa shaqadan kale imaan oo waxaad samayn fiiri laba kooxood hadduu ka jabo kooxdan iyo sihaamteedaad fiirin waxaa leedaa maxaa ka dhexeeya hadduu tawaafuq ka dhexeeyo cadadu ru'uuska wafqigiisaad meel dhigan hadduu tabaayun ka dhexeeyana cadadu ru'uuska kaamilhaad meel dhigan koox kaluu ka jabay ayaad u tegi waxaa leedaha ayaga iyo sihaamtooda maxaa ka dhexeeya haddii tawaafuq ka dhexeeyo cadad ru'uuska wafqigiisaad meel dhigan hadduu tabaayun ka dhexeeyana cadad ru'uuskao kaamil ahaad meel dhigan bis labadii marka cadad ru'uus u imow ood meesha dhigatay labadooda fiiri maxaa ka dhexeeya dhig haddii labadooda uu ka dhexeeyo tamaathul oo isla eg yihiin mid qaada midkaasaa juusu sahmihi asalku masalada ku dhifo haddii labadooda tadaakul ka dhexeeyaan mid ka badan qaado oo asal masale ku dhifo isagaa juusu sahmihi haddii labadooda tawaafuq ka dhexeeyo mid wafqigiis midka kale ku dhufo ayaga isku dhufo mid wafqigiiskan kale ku dhufo meeshay gaaraan ayadaa juusu sahmihi asal masale ku dhifo haddii labadooda tabaayun ka dhexeeyana waxa weeyaan mid kaamila kan kale ku dhufo ee aslu masale ku dhufo isagaa juusuhamiye waxaaso dhan waa soo laalaabanayaan waxba culaysa ka dareemi masay kugu laalaabanayaan maskaxda marka dambe way ku dhegin insha allah wuxuu ku yidhi wahuwa dalabu muwaafaqa muwaafaqa waa in laga raadiyaa bayna sihaami kulli fariiqin koox kasta sahmiyaalkooda iyo wacadadi ru'uusihi madax tiriskiisa marka ayagii koox walba iyo sihaamtooda la fidiyo wax ka dhexeeya ee cadadu ru'uuska haddii wafqi kala dhexeeyana sihaamta wafqigiis meel la dhigo haddii tabaayun kala dhexeeyana cadadu ru'uuskiio kaamila meel la dhigo waxaad fiiridaa marka ru'uustii aad meesha dhigatay wa beyna ru'uusi haddana fiiri bacdiha gabalkeed maca bacdi wadrib ku dhifo hu ayil xaasila kan kuu soo xasila fii asli masalati masalada asalkeeda ku dhifo wadrib ku dhifo ayil xaasila kan kuu soo xasila fii asli masalati ku dhifo wacmal ku shaqee bilwafqi wafqi iyo wadarbi dhufasho lianna kula mas'alatin mas'ale kasta tan waa war cusub waa qaacida kul waa masale iska fudud ooba looga boodi karaba wax alla waxaan dhibahoo kale waa maxay mas'ale kasta wuxuu ku leeyahy qaacidaaba jirtaba lianna kula mas'alatin mas'ale kasta idaa maa darabta haddaad ku dhufato darabta ama duribad labadaasa kugu banaa wuxuu yidhi lianna kula mas'alatin mas'ale kasta idaa maa duribad haddii lagu dhufto ru'uusu fariiqihaa kooxdeeda madax tiriskooda bacduhaa ka bedelo marka ruusta bacduhaa gobolkeed haddii lagu dhifto fii bacdin gobolka kale wal xaasilu kan soo xasilayna fii aslihi asalkeeda lagu dhifto saxa waa ansaxayaa qasmuhaa qeybteedu waa ansaxaa qasmuhaa qasmi haddii la ihahdo waa masderkii qayb waayo qismi hadii la ihahdo waa nasiib nasiibka koox u heshay wey qasmuhaa qeybteedu waa ansaxa min alxaasili kan soo xasilay waa ka ansixin sawaan waa isku mid kaana fiiha masaladaas inkisaarun jab inuu ku jiray calaa kulli fariiqin koox kasta in ay ka jabtay ow calaa bacdiha gobolkeed uu ka jabay calaa jihati tabaayuni uu uga jabay aw itawaafuqi tawaafuqi uga jabay ow lam yakun inuusan ahayn fiiha masalada dhexda inkisaaru wax jababa kulli waa isku mid marba haddii waxa weeyaan cadadu ru'uuska marba haddii cadadu ru'uuska waxa weya bacdigood bacdiga kale lagu dhifto ee inta soo har soo xasisha asl masalo lagu dhifto meeshay masaladu gaarto waa ka waa ka qaybsan fain lam yakun hadduusan ahayn uu yidhi fain lam yakun hadduusan ahayn fiiha masalada dhexdeeda inkisaarun jab fa tasixu masaladu waxay ka ansixin min asliha asalkeeda walaa taxtaaju masaladuna uma baahna ilaa darbin dhufasho kama carabta saad soo ogaatay wa in kaana fiiha masalada dhexdeeda inkisaarun jab hadduu ku jiro faqad laa taxtaaju faqad laa taxtaaju inaysan u baahana la arkaa ilaa darbi ru'uusi madaxyada in lagu dhufto fi ru'uusi in ru'uustan ru'uustan kale lagu dhufto masalada uma wada baahna mar kasta hadday hal fariiq ka jabtay cadad ruus laysku dhifo ma laysku dhifo ma hal fariiq hadday ka jabtay wuxuu yidhi wain kaana fiiha dhexdeeda inkisaarun hadduu ahdo jab faqad laa taxtaaju inaysan u baahana la arkaa ilaa darbi ru'uusi madaxyada in lagu dhifto fi ru'uusi madaxyada kale taas inaysan u baahana la arkaa hadday hal koox ka jabto xataa hadday kooxa badan ka jabto inaysan u baahana la arkaa mararka gabal mithaal mithaalooba aanba qaadaynaaba kamaa idaa khallafa hadduu ka tagoo kale hamsa jadaatin shan ayeeyo wa khamsa ikhwatin liumin iyo shan walaaloo midka ku hooya iyo wa khamsati acmaamin shan adeer asluha asalkeedu sittatun wey masaladaas asalkeedu waxay ku dhismin lix siday ugu dhismin lix waxay ugu dhismin shan ayeeyo jada jad maxay leedahay sitay leedahay ikhwa liuminna maxay leeyihin thuluth makrajka si sudus waa sita makrajka thuluthkuna labada faradaana ku jirta makrajka thuluthkuna waa halaata maxaa ka dhexeeya sita iyo halaata tadaakula ka dhexeeya midda weyn ku dhis marka lixdaasa lagu dhisay asluhaa sitatun weeye liljadaati waxaa usugnaaday asudusu sahmun waaxidan waa hal sahmi uma qaybsamo ayagiina waa shab yubaayinu waa ka fogaana cadadahuna cadadkooda walilikhwati walaalaha waxaa usugnaaday athuluthu wahuwa sahmaana weeye yubaayinu waa ka fogaana cadadahuna cadadkooda walbaaqi inta soo hartay halaatatun weeye lilacmaami adeeryaalka xaal in saddexdaas lilcamaan adeeryaalka usugnaatay yubaayinu cadadahuna cadadkooda wuu ka fogaana marka halkaasa iska joogo masaladan dhexdeeda ah casharka damaan insha allah ku dhamaystirayna wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina moxamed